ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa cambaareeyey cunsuriyada dhanka warbaahinta bulshada iyo weeraro ka dhana ciyaartooyga madowga ah ee u ciyaarayay xulka kubadda cagta ee britain kadib markii ay xaddii shalay talyaanigu kaga adkaadeen saddex gool iyo laba ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka yurub kadib markii britain iyo talyaanigu ay isla dhaafi waayeen hal gool iyo hal gool kadibna lagu daray waqti dheeraada ayay taasi keentay in labada kooxood ay rigooryaal isla gaadhaan ciyaaryahanada madowga ah ee marcos rashford jadon sacco iyo wilo bukayo saka ayaan dhalin waayay gool kulaagoodii taasoo talyaaniga u suurto gelisay inay guulaystaan xilli faallooyinka lasoo marinayay warbaahinta bulshada ee laga bixinayay kooxda britain ay ahaayeen kuwo fiican ayaa geesta kale saddexdaasi ciyaaryahaana loo soo diray faallooyin cunsuriyada islamarkii ciyaartu dhammaatay boggiisa twitterka ayaa qoraal u soo dhigay uu ra-iisul wasaare johnson ku yidhi kooxdu waxay istaahileen in dhawaaq sare loogu yeedho geesiyaal balse aanana cunsuriyada loogu talax tegin warbaahinta bulshada kuwii mas-uulka ka ahaa tacaddigaasina ay tahay inay lafahooda isla xishoodaan si taasi la mid ahna maayarka amaba duqa magaalada london sadiiq khan oo isna boggiisa twitterka soo dhigay qoraal ayaa ku sheegay in aanay cunsuriyadu meel ku lahayn kubadda cagta amaba meel kaleba isagoo intaasina sii raaciyay in kuwii ka mas-uulka ah ay tahay in lala xisaabtamo ururka maamulo kubadda cagta ee dalka britain ayaa sidoo kale soo saaray war ay ku cambaaraynayaan dhammaan nooc kasta oo cunsuriyada islamarkaana ay ku garab istaagayaan ciyaartooyga booliiska magaalada london ayaa iyaguna dhankooda qoraal ay twitterka ku baahiyeen ku sheegay inay ka warqabaan faallooyinkaasi oo ay ku tilmaameen inaan la aqbali karin iyadoo sidoo kalena ay sheegeen inay baadhayaan ciyaartooyga dalka britain ayaa iyaguna meel adag iska taagay ee cunsuriyadda intii uu tartanku socday iyagoo jilibka dhulka dhigaya ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin iyadoo ay ka mid ahayd ciyaartii kama dambaysta ahayd ee axaddii shalay dhammaan taageerayaasha ayaan tallaabadan ayidsanayn iyadoo ay jireen qaar qayle kaga falcelinayay xilli ra-iisul wasaare johnson uu ku booriyey taageerayaashu inaanay ku orin ciyaartooyga ayaa qaar ka mida kuwa cambaareeya ay u arkeen jawaabtiisa mid aana ku filnayn hase yeeshee dhiirigelinaysa cunsuriyiinta waraysa sky news la yeelatay isniintii ayaa ciyaaryahankii hore dalka britain gary neville uu canaanta dusha u saaray jawaabta johnson waxa uu gary neville sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in taasi caadi u tahay ee bulshada dalkan inay ku oriyaan ciyaartooyga uu isku dayay buu yidhi in ay kordhiyaan sinaanta islamarkaana ay difaacaan kana hortagaan cunsuriyadda isagoo sheegay inay ka bilaabantay meel sare islamarkaana aanu la yaabanayn sida sahlan ee usaaka ugu soo toosay ciwaanada noocana